wararka naga soo gaaraya dalka koonfur afrika ayaa ku waramaya in bulshada soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan dhibaatooyinkaas oo ay kala kulmayaan burcad koonfur afrikaan ah oo u dhalatay dalkaasi iyo dadka kale ee ajaanibta ah ee dalkaasi ku sugan waxaana la soo warinayaa in dad ajaanib ah oo dalkaasi ku sugan ay weerar ku qaadeen xafiis soomaalida ay ku leeyihiin gudaha dalkaasi iyadoona warbaahinta gudaha dalka koonfur afrika ay dhacdooyinkani u soo tabinayaan qaab maran habaabin ah waddanka koonfur afrika ayaa waxa uu ka mid yahay waddamada shisheeyaha ee soomaalida lagu dhibaateeyo iyadoona dalkan marar kala duwan laga soo diiwaangeliyey dhibaatooyin isugu jira dil dhac iyo burbura loo geystay hantida ganacsatada soomaalida ku dhaqan dalkaasi iyadoona arrinkaasi wax ay ka qabata aysan jirin dowladda dalkaasi koonfur afrika oo burcadda u dhalatay ay dhibaatooyin kala duwan ku hayso bulshada soomaalida ee ku ganacsata gudaha dalkaasi iyadoona dhibaatada ugu weyn ay la kulmaan ganacsatada soomaalida ah ee ka shaqaysta waddankaasi